ciidanka dowladda jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo isgarabsanaya ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaanka qaluulaha iyo sooya oo dhinaca degmada afmadow ka xiga janaax cabdalla oo ay ku dhuumaalisanayeen maleeshiyaadka al-shabaab howlgalkan oo qaatay ku dhowaad dhowr saacadood ayaa ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland waxa ay ku dileen afar dhagarqabo oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo uu ka mid yahay horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka janaax cabdalla oo lagu magacaabi jiray xasan cadde maxamed faarax daahir afhayeenka howlgallada ciidanka jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in sidoo kale howlgalkaasi lagu burburiyo goobo fadhiisimo oo argixisada ay ku lahaayeen dhanka qaluulaha waxa uuna dhinaca kale fariin u diray dhallinyarada ay kooxahani marin habaabiyeen isagoona ugu baaqay in shacabku ay la shaqeeyaan ciidamada waxaan saaka rabnaa halkan inaan ku soo bandhigno meydadka qayb ka mid ah nimanka khawaarijta oo xalay ciidamada dowladda federaalka ee milatariga iyo ciidamada jubbaland heerarkooda kala bedelan ay howlgal qorshaysan oo ay ku qaadeen tuulada la yidhaahdo mataqaanaa sooya ilaa qalaawulaha khasaare ay ku gaadhsiiyeen inaan bulshada soomaaliyeed u soo bandhigno yaan saaka halkan ugu nimid bandhiga ka hor waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa ilaaha casiiska ah ee qadaray in uu waxaan dadka iyo dalkaba rafaadinhaya ee ayaxa madow ah uu qayb ka mida saaka gacantooda ku sababo mar labaad waxaan u mahad celinaynaa ciidankii ku guulaystay nimankaas jidlaawayaasha ah ee shacbiga soomaaliyeed rafaadka weyn u geysanaya gacantooda inay ku qabtaan waxaad makhraati ka tihiin miidiya iyo soomaali hubkoodii qoryahoodii mobayladoodii iyo qaabka ay u yaallaan mid kasta oo ka mida shabaabna maanta ama berri wuxuu noqon doonaa sidan oo kale ama si ka sii foolxun waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaadba uga digaynaa shacbiga soomaaliyeed ee wiilasha dhallinyarada ee la khaldahayo ee ogsoonow nin kasta oo la soo khaldo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka jubbaland heerarkiisa kala bedelan way yaqaanaan sida loo dila cadowga sidaa unbaad ku dambayni waxaannu ku leenahay ka waantow oo ka bax wixii aad ku jirtay ee hawshan saaka ina hortaalla oo xalay qabsoontay khasaaruhu labadan ma aha afar xubnood bay xalay khaarijiyeen laakiin dee annaga obreshon baan ku dhex jirnaaye labadan waxaan u soo bandhignay si yani muunad ahaana labadii kalena waa aaskoodii iyo waxoodii baan diyaarinaynaa dhaawacu saddex waan hubnaa wax ka badanna waa jiidanayeen intii ka soo hadhay intaas nin nin raacay kuma jiro ciidamaduna way ku daba jiraan waxaana ku qanacsanahay mid ay nolol ku qabtaan iyo mid isagoo qaabkan oo kale ay keenaan in ay noqon doonto markaa kadibna waan la wadaagi doonnaa miidiyaha iyo ummadda soomaaliyeed labadaba ciidamadan jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ku jiraan howlgal ka beddelan kuwii hore ee guud ahaan qaranka soomaaliyeed ka jiray gaar ahaan jubbalandna ka jiray howlgalkannagu waa mid sida timaha shanladu ay u dhex marto loo dhex marinayo deegaanka ciidanku inuu geed walba istaaga ah waayo waxaa makhraati madoontaa oo wariyaasha iyo dadka soomaaliyeed lixdan kilomitro kismaayiya halkana geed aan askari hor taagnayn miyuu jiraa ma jira weye annaga waxaan rabnaa marka inaan u shanlayno dhulka sida shanladu timaha u dhex marto in loo dhex maro oo aanaan gadaal ugu noqonin inta aan bu-aala ka gaadhayno shacbiga soomaaliyeed ee sharafta badan ee qiimaha weyn noogu fadhiya ee annagu aan nahay kuwa aan u dhimanayno ee aan u dhididayno ee aan ka qabanayno kuwa hoostanada hadda yaalla waxaan rabaa inaan u diro baaq ciidamada waxay ka howlgelayaan masaafada koowaad ee hadda janaax cabdalle iskuweer afartan kilomitir dhullan bay ka howlgelayaan way baacsanayaan habeenkiibay ciidamadu socdaan maalintiibay socdaan shacbiga soomaaliyeed kow inay taxadiraan waa ka codsanaynaa laba ciidanka markay arkaan inayna ka cararin baan u baahannahay maxaa wacay shacbiga cararaa waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay cadow ninka shacbiga ah ciidanku waa ciidankiisii waa kii isaga u dhimanhayey inuu ka cararo lama rabo biyaha inuu siiye weye baadka inuu siiye weye tilmaanta inuu ku taageero weye maxaa waay wax la huro naftaa ugu qaalisan shacbiga waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa in ay ciidamada la shaqeeyaan haddii ay arkaanna ayna dareen ka qaadanin si aan loogu aqoonsanin cadow maxamed ibraahim washington warbaahinta sta magaalada kismaayo